maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol ee dhowaan madoobay nuuna uu madaxweyne u doortay iyo sidoo kale ciidamo kaloo sida xasan sheekh aadan la socday waxaana taasi keentay in la gubo sheegay oo magaaladii baydhabo ay noqoto mid xaalad cakiran kasa waxaana shirif xasan sheekh aadan uu ka baaqsaday in gudaha magaalada uu galo ayadoona xirada ciidamada etoobiya ee amisom guri ku dhegan uu degay waxaana weyninayay saraakiil silsiloo ka tirsan ciidamada etoobiya iyo diblomaasiyiin dowladda etoobiya ka tirsan sida wararka ay sheegayaan uu ka mid yahay jenaraal gabre waxaana sidoo kale warku intaas uu sii lahaynaya in shariif xasan sheekh aadan isla galabtaba la weeraray guriga xerada ciidamada etoobiya beedhabo ay ka degan yihiin ku dhegan uu degay in la weeraray halkaasoo lagu dhaawacay afar ka mid waa dhowr ka mid ah ilaalada iyo weliba xogeennada xildhibaan shariif xasan sheekh aadan taliyaha kabta booliska gobolka bay wuxuu walaac ka muujinayaa xaaladda baydhabo xilligan ay ku jirto wuxuuna sheegayaa inay ka baqdin qabaan in ergada hotel bakiin joogta ee saddexda gobol xildhibaan shariif xasan sheekh aadanna taageersan in halkaasi lagu dhibaateeyo sida taliyaha qaybta booliska ee gobolka bay gaashaanla sare mahal cabdiraxmaan uu u sheegay raadiyaha sky ee muqdisho gaashaanla sare mahal cabdiraxmaan oo baydhabo jooga taliyaha qaybta booliska ee gobolka bay waxaan weydiiyey bal waxa ka dhacay maanta baydhabo
baydhabo xaaladeeda maanta maalin oo ay buuq badan jiray magarat buuqaasna wuxuu ka kacay qoladii lixda gobol dhistay iyo qoladii maxay ahayd saddexda gobol dhisaysa u dhexeeyay ma garatay haddee saddexda gobol shariif xasan baa hogaaminayay sida naloo sheegay asiga ayaa yimid qoladii kalena ma soo degi karay dheheen ma garatay hadduu soo degana magaalada ma soo geli karay dheheen ma garatay horta khilaaska noocaasu ahaa
khilaafkaas marka maxaa ka dhashay waxaa ugu maqanaa in doodbax la dhigay saakadii hore markii shariif xasan uu maanayay halkaas iyo xubnaha kale la socda garoonkii eryada la xiray rasaasi iswarmaan meeshii uu ka dhacay galabta wax kale ay dhaceen haye wallaahi inta waa jireen damaanbaxaa dib balaaran baa ka dhacay guddiga dhagax dhigee jidkii la mari waayey ayaa meesha ka dhacday marka ala ayi xaal damaanbaxa waxyeeladiisana waa iska yareed hadda kullay qof la dilay iyo wax dhintay midna ma lahayn iyo wax la dhacay midna dadku damaanbax nabadeed bay raadinayeen waxay ka mudaaraadayeen imaatinka shariifka xaaladda saasay u dhacday gacan kaasbaa dhacay markii dambe in qoriyo in maaragtay waxbadan laisku rigaa dhashay ma garatay hadda difaacuda yaa jiray oo shariifku meelaha ubaydaba ka soo geli lahaa ayagoo qoladii ciidamo dhigeen ma garatay oo yaa dhigaya ciidamada halkaas dowlad goboleedkii lixda koox galbeed ee koonfur galbeed oo halkan laga dhisay madaxweynaha lagu doortay madaxweynuhu
ciidamada hogaaminayaan wasiiro ma garanaysaa oo dowladdaasa ayaa goobo badan degay oo difaac galay welina waa ay ku jiraan ma garata waan gartay dhanka kale ma jirtaa galabta in guri la sheegay xildhibaan shariif xasan sheekh aadan iyo xubnihi la socday inay degeen in weerar ay ku qaadeen ciidamo taabacsan qolada lixda gobol waa ay jirtaa guriga kolley hadda gacanta kumaysan dhigin laakiin waa la xabadeeyey oo saasaa ka dhacday xagga iyo xagga waa la isxabadeeyey ma garatay maxay rasaaro kale si ogaantaa taliyihii booliska qaybta baya tahay wallaahi horta qaybtii soko oo ma garanaysaay lixda gobol oo dhankan magaalada weyn kasoo jeeday guriga la sheegayana guriga arada etoobiyaanku ku dhegan yahay garoonka xaggiisa arada militariga macna uu shariifka joogo marka adigu kolley ninna yamiya maankaan laba iyo qoladii waardiya ahaa oo shariifka la jirtaa wax gaareen dhaawaca waa laygu yiri dhimasho saliima sheegin ma garatay waan gartay marka la eego ogaanta sal iyo gaashaala salamada cabdiraxmaan awood weyn ay kuleeyihiin oo xagga ciidamada ah iyo deegaanka ah qoladan dhowaan dhistay maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynahana lagu doortay madaxweyne madaxweyne nuunow
awood badan bay ku leeyihin maxay kuugu lahaan waayeen awoodda shacabkii oo dhan bay haystaan ma garatay haye
marka inta badan shacabkii bay haystaan haddii mar hadday shacabku haystaan qori badanna way haystaan gartay marka la eegoo kale marka la eegoo kale waxaa igu maqalaa aniga ogaanta in waxaad kala socoto ay dhihi kartaa xildhibaanada inta badan ee bay iyo boqol kasoo jeeda qolada lixda gobol ay taageersan yihiin wallaahi xildhibaanada waxay taageersan inta badan waxay taageersan yihiin lixda gobol dalka dadkaan u dhashay oo dalkaan u dhashay oo dhanba hadda gobolada tan lixda gobol bay inta badan taageersan yihiin haddee tiro kale ayagana qolada maaragtay saddexda taageersan oo xildhibaanaha laftooda waa jiraan ma garan waan garta marka la eegoo kale hadda shirkan saddexda gobol ee uu hogaaminayo ilaa shariif xasan sheekh aadan hotel bakiin uu ka socdaa hobka bakiil magaalada dhankuu kaga yaal qolaa lixda gobol abood maku leeyihiin oo ma dhici kartaa inay hor istaagaan inay tarixada shaqaadan shirkaasuu ka qayb galo islaanta dimaantaaba loo dhigtaayo dhistaanka magaalada xabadda keenay sooma arrintaan marka taye ma jirtaa walwal idinka saraakiisha booliska ee gobolka ay idinku hayso in dhibaatada intaan ay ka badato haddaan la xakamaynin xilligan haa aad bay nooga haystaa maxay nooga hagaysa mas-uuliyad baa naga saaran anigana adduunyada weliba qaabilsanay maanta dhan waxaan ku dhex jiray dadka mudaaraadaya shicbaadu tira badana dhacay waxaan weeraraynaa bakiin meesha shirka saddexda gobol uu ka socdo ilaa maanta o dhan arrintaasaan hortaagna habeenkaa kale madiina cabsideedaan qabaa ma garateen laakiin ribood aynkan aadaa taliyihii booliska gobolka baa ee ribood noocan ah ma u gudbisay dowladda dhexe soomaaliya iyo wasaaradaha ku shaqada leh in arrintan wallahi aniga hay-adda iga xukumaha jirta hay-adda ciidanka booliiska waxaan gaarsiiyey riboorkaas maanta yani si automatic kali ah si yani joogta ah saddex afar maraan gaarsiiyey ma garat xataa aniga waxaa jirta idinku-xigeenkii gobolka shiilan cali nuurow oo hadalka hore u ololeynayay sharifcadda shaqaadan iyo saddexda gobol hadda wuxuu ka mid yahay wasiirada madoobe nuno uu dhisay
wasiirada difaaca ku jira horyahooda haysta ee dagaalada ayuu ka mid yahay
waa tahay laakiin faa'iido badan baa isweydiinaya kaasaan lasala mad cabdiraxmaan adiga dhankaaga su-aal adiga khusuusan aan ku weydiiyo kolkii hore arrintan in la xakameeya isku dayaysay oo dowladda oo saddexda gobol barnaamijkeeda wadata dadku ay usoo leexdaan hadda hadallo kala kaa muuqday inaad aada u lihijabtay taa mila qabtaa
aniga niyadjabigama muuqda marna ma ahayn saddex gobol marna lix gobol midna ma ahayn labaduba waa siyaasad siyaasadna aniga askarigaan ay shaqal kuma lihi hawlahay waa arrimo nabadgelyo arrintaas waxaan ka ahay dhexdhexaad maadaama ninkii nabadgelyada gobolka u xilsaarna aan ahay boliiskii saddex gobolna shaqal kuma lihi kuma lahayn lix gobolna shaqal kuma lahayn markii hore ay jirtay lixda gobolna haddii lixda gobol aniga ninka ka heesaa miiska u taagnaa ma ahay markay saddexda gobol kusoo dhuurtayna ninka miiska u taagnaa nin mar walba waxaan daraynayaa nabadgelyada hadda lafteedna niyadjabkayga waxaa weeye galaabka xabadooda dhacay ma ogiya aniga mid ahaanna ma aha gartay laakiin shay i moodaa mise leedahay hadda arrintan lixda gobol dadka iyo mawqifka iyo qoshaha reer beedhabo dadka jooga lixda gobol ay wada doonayaanoo way dhib badan tahay in laga furfuro
horta marnay meel mid ay na tiri dawladda anaga dawladda dhexaanu shaqaynaa ayadaana xukunta mid ayna tiri kaas taageera horta dawladdii ma ma garanaysa halkaas ama saddex taageer ama lix taageera midna layidhi nagula amray ma jira ma garan way gartay dhan kale markaan eegno oo kale maxaad kala socotaa meel goboleedka burha kaba ah oo gobolka baa ka tirsan odayaal galabta lagu dilay oo toban kilo toban kilomitr u jirta burha kabo ilaa toban anraanay sideed oday oo dilay oo meeladkoodana laskugu laisku xeray dabadeedna rasaas lagu furo sidaas lagu dilay arrintaas maxaad kala socotaa talaya
meydkaas saldhigga guureed ee buriisku yaallaa buriiskaas waa qaaday meeshaa la keenay goobada guureed aan lagu laayay halkasaa nolol loogu tegay dhaawac naftan ku jirtay wadamada kale meyd baa loogu tegay ilaa yaalaan kara meelay ka yimaadeen waxaan cadayn karna mala hadda ka bacdi unbaan daarugaa kugu jirnaa ugu dambeyn arrintan beedhabo ka taagan iyo xiisadahan beedhabo ka jira iyo wixii maanta dhacay adoo eegaya maxaad ku baaqaysaa kaashaada salmadaadi hanaan
wallaahi waxaan ku baaqaynaa gacanqaadka in la joojiyo xagga iyo xaggala aysan dagaal la sii wadin sheekaduna wadahadal laga dhigo ayaan ku baaqaynaa gaashaan la sare maaha cabdiraxmaan taliyaha qaybta booliska gobolka bahyo ukaasi ah oo telefoonka baydhabo kula hadlaya raadiyaha iskaayi muqdisho tani waa maasan tahay